wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garasa ayaa si rasmi ah magaalada kismaayo uga daafuray wareegga afaraad ee ololaha tallaalka ka dabageynta caruurta aan horey loo tallaalin ama dhammaysanba tallaalka sanadii lasoo dhaafay waxaa ka qayb galay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda ahna agaasimaha caafimaadka ee waaxda qoyska saraakiil howlwadano ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland hay-adda caafimaadka adduunka hay-adda caruurta adduunka wasiirka wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garasa ayaa bulshada jubbaland ugu baaqay in ay ka faa'iideystaan tallaalkani si ay badqab ugu helaan caruurtooda saaka waxaa halkan nooga bilaabanaya ololaha ka dabageynta dadka aan horey u qaadanin tallaaladii loogu talagalay cudurrada faafa oo qaarkoodna ay ka jiraan halkan qaarna aysan weli aan laga helin kismaayo laakiin muhiim tahay inaan laga hortago insha allah tacaala waxaan kula talin lahaa dadka reer kismaayo iyo dadka jubbaland oo dhan inay tallaalkan qaataan oo ilmaha siiyaan oo cudurrada u baahan ka hortagga intay ka hortagga leeyihiin baa dawadiisu fiican cudurka dawayntiisa waxaa ka fiican ka hortaggiisa marka waxaan aad u jeclaan lahaa oon uga codsan lahaa dadka reer jubbaland iyo dhammaan dadka soomaaliyeedba inay tallaalada loogu talagalay ka hortagga cudurrada faafa sbeshali kuwa dhallaanka ka yar shan sano inay qaataan oo ilmaha keenaan oo kaadhadhkooda ay ku caddahay in uu tallaalkii qabo iyo meeshuu tallaalku u marayo tallaalkan ayaa door muhiim ah ka qaata carruurta aan dhammaysan ama aan helin tallaalka